بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله darsigeennii ahaa shaksiyat almar'a almuslima ayaynu weli dhexda kaga jirnay waxaynuna ku jirnay baabkii ugu horreeyey oo ahaa almar'a almuslima maca rabbiha gabadha muslimadda ah sida ay uga soo baxayso wixii ilaahay ku waajibiyey qodobka afar iyo tobnaad ayaan saddex iyo tobnaad baan caawa ka bilaabaynaa waa inagii niro qodob qodob baan u wadaynaa oo odhanaya mudiicatun amra rabbiha waxay noqonaysaa gabadha muslimada waxaynu ka soo baxnay cibaadaadkii iyo salaadihii iyo xajkii iyo baynu ka soo baxnay arkaantii islaamka haddaba waxaa la rabaa gabadha muslimada inay noqoto mudiica mid adeecaysa amarka ilaahay amra rabbiha rabbigii abuurtay amarkiisa ayay adeecaysaa oo ayna khilaafaynin oo wax walba oo ilaahay ku waajibiyeyna la imaanaysaa wax walba oo ilaahay ka xarimayna banaanka ayay ka maraysa laa shaka shaki kuma jiro gabadha muslimada oo diinta garanaysa oo waxa weeye rabbigii subxaana qaadirkaa waxa uu ku waajibiyey garanaysa in ay og tahay annaha mukallafatun biatakaaliif asharciya alatii amara allahu biha inay mukalaf ku tahay oo ilaahay ku waajibiyey waxa weeye takaaliifta sharciga ah oo ilaahay uu amray rag iyo dumarba waayo awaamirta la is amray oo ilaahay uu rag iyo dumarba amray awaamirta shareecadu waa caam oo qof walba wuu soo gelayaa rag iyo dumarba ilaa wixii khaas ku soo arooray oo ragga lagu khaas yeelay ama dumarka lagu khaas yeelay mooye qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yihi isagoo u bishaaraynaya ragga muslimaadka iyo gabdhaha muslimaadka oo wanaagga la yimid khayrka iyo wanaagga ay leeyihiin ina almuslimiina walmuslimaat walmu'miniina walmu'minaat walqaanitiina walqaanitaat walsaadiqiina walsaadiqaat ila akhir alaaya aayadda ilaahay waxuu ku sheegay ina almuslimiina kuwii muslimiinta oo ragga ahaa walmuslimaati gabdhihii muslimaadka walmu'miniina raggii mu'miniinta walmu'minaati iyo gabdhihii mu'minaadka walqaanitiina walqaanitaat ay kuwii cibaadada u taagnaa oo cibaadada badnaa wasaadiqiina wasaadiqaat raggii iyo dumarkii runta sheegayey wasaa'imiina wasaa'imaat kuwii soomayey rag iyo dumarba walxaafidiina furuujahum walxaafidaat rag iyo dumarba kuwii ilaalinayay farjigooda oo zinada iska ilaalinayay oo banaanka ka marayay wadaakiriina allaha katiira wadaakiraat kuwii dikriga badinaya rag iyo dumarba ilaahayow maxay leeyihiin kuwaas ilaahayow maxaad u diyaarisay dadka wanaagga noocaasa la yimid ilaahay baa ka jawaabo caddeeyey acadda allahu lahum makfiratan wa ajran cadiima ilaahay wuxuu yihi laba arrimood buu halkaan ku sheegay inuu u diyaariyey acadda allahu lahum makfiratan dembi dhaaf baa loo diyaariyey inuu ilaahay u dembi dhaafo oo dunuubtoodii la dhaafay qof dunuubtiisi la dhaafayna aada iyo aad buu u liibaanay wa ajran cadiiman ajar aad u fara badanna ilaahay wuu siinaya oo wuu u diyaariyey walahum aljanna janno ayay leeyihiin ridwaankii ilaahay bay leeyihiin rabbi baa ka raali noqday oo jannadiisa geeyey ilaahay naga mid dhigo kuwa noocaas haddaba aayaddaa waxay kutusaysaa in allihii subxaana qaadirkaa sharaaicdan ama soon ha noqoto ama islaamnimo ha noqoto ama sadaqadii ama soonkii ama waxa weeye dikrigii kulli in loo siman yahay rag iyo dumarba oo laga raba labadaba abaalmarintiina ay isku mid tahay oo qofkii la yimaada wanaagiiyo waxa weye maaragtay wanaaggan laga rabo abaalmarintii ilaahay baa siinaya rag iyo dumarba aayad kale ilahay waxa uu ku yihi man camila saalixan min dakarin aw untha wa huwa mu'minun qofkii camal sameeya rag iyo dumarba camal saalixa qofkii la yimaada laabudda waa inuu la yimaadaa camal saalixa waalcamalu asaalixna waxaa la yidhaahdaa camalka laga helo laba shardi alikhlaasu lilah ilaahay darti in loola jeedo waalmutaabacatu linnabiy sala allahu calayhi wasalam iyo in nebiga lagu raacayo oo camalkaasi uu yahay mid nebi maxamed looga dayanayo calayhi salaatu wassalaam rag iyo dumar kuu doona ha ahaado bishardi wahuwa mu'minun waa inuu yahay qofka camalkaa la yimid qof mu'mina ilaahay gaal waxba ka aqbali mayo ilaahay waxa uu yihi falan nuxyiyanahu xayaatan tayiba waxaanu noolaysiinaynaa adduunka intuu joogo xayaato aad u wanaagsan xayaatan tayiba nolol wanaagsan raaxo ah dumaniina dumaniinat lqalbi ya akhawaati fi llah wa ikhwaanii fi llah ma aha xayaatada adduunka inay tahay xoolo badan qofku inuu haysto ma aha inuu madaxnimo helo ma aha in magaciisa la sheeg sheego ma aha inuu awlaad badan haysto xayaatada dayibkaa waxa weeye waa inuu qofku cibaadadii ilaahay ku toosan yahay waa inuu qofku qalbigiisu dikriga ilaahay uu ku jira waa inuu qofku masale kasta isweydiiyaa waxaan aad samaynaysid ilaahay raallima ka yahay haddii uu qofku marka dikrigii ilaahay ku xiran yahay alaa bidikri illahi tadma'inu alqulub qalbigu waxa uu ku degaa oo qalbigu ku xasilaa ma aha xoolaha ee waa dikriga ilaahay waa kitaabka qur-aanka waa sunnaha nebiga rabbigii subxaana qaadirkaa wuxuu yihi falanuxiyanahu xayaatan tayiba nolol wanaagsan buu ku noolaanaya walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun waxaanan abaal marinaynaa oo ajarkoodii baan siinaynaa camalkii ay sameeyeen kii ugu wanaagsanaa ay macnaha acmaashii ay sameeyeen ayaa si fiican looga abaal marinaya haddaba ma rabtaa ukhti fillaah xayaatan tayiba diinta ilaahay ku dhig sidaas daraaddeed baa waxaa ka sugnaatay salafu saalix ridwaan ullahi calayhim waxa weeye culamaau salaf markay arkeen waxa weeye duma'niinadii iyo wanaaggii markay qalbigooda heleen ayaa qaarkood waxay yidhaahdeen wallahi hadday ogaan lahaayeen ragga waxa weeye abnaa'u lmuluk kuwa waxa weeye boqorada iyo xukunka iyo haysta oo ku dagaalamaya oo maalin walba xukunka isku dilaya hadday ogaan lahaayeen nolosha aanu ku noolnahay xayaatada aanu ku noolnahay wanaagga qalbigeega ku jira wallahi way nagula dagaalami lahaayeen oo waxa weeye seefay noo soo qaadan lahaayeen haddaba ma aha ikhwaani fillah inay tahay qofku inuu helo adduunyo ama madaxnimo ama xagga xayaatan tayiba waxa weeye waa qofku inuu ku nool yahay waxa weeye wax ilaahay raalli ka yahay diintiisana uu ku socdo wa qaala tacaala fi aayatin ukhraa ilaahay waxa uu yihi markii mu'miniinta ay baryeen faistajaaba lahum rabbuhum annii laa udiicu camala caamilin minkum min bakarin aw unta qofkii camal sameeya oo idinka ida ka mida rag iyo dumarba ilaahay wax u ballanqa inoo ballan qaaday inaan camalkeenni uunan dhumaynin haddaynu nahay dad mu'miniina bacdukum min bacdin faaladiina haajaruu waukrijuu min diyaarihim wauduu fii sabiili waqaataluu waqutiluu laukafirana canhum sayi'aatihim walaudkilanahum janaatin tajri min taxtiha alanhaar hawaaba min cindi illah wallahu cindahu xusnu hawaab intaasoo dhan aayaddaa waxay kutusaysaa iyo keyrkeedu aayadaha la macnaaba rag iyo dumarba qofka ilaahay intuu ka cabsadaa camal saalixa la yimaada oo camal ilaahay raalli ka yahay la yimaada allihii subxaana qaadirka aha inuu wanaag u diyaariyey oo wanaag oo dhan uu waxa weeye uu helay haddaba ukhta almuslima hamoodin waxa weeye markaad aragtid aayadahan oo kale inay ragga keliya ka hadlayaan adigana way kula hadlayaan waayo waxa aad tahay annaas dadka ayaad ka mid tahay mar haddii aad naqashay yaa ayuha annaas yaa ayuha aladiina aamanuu ogow rag iyo dumarba in laga hadlayo sidaa daraaddeed ayay u fahmeen saxaabiyaadkii xilligii nebiga calayhi salaatu wassalaam joogay mu'minaadkii gabdhihii mu'miniinta waxay u fahmeen inay aayadahaani caam yihiin oo qof walba la hadlayaan rag iyo dumarba tusaale aan usoo qaadanno waxa weeye um almu'miniin waxa weeye ayaynu tusaale usoo qaadanaynaa sida ay maaragtay kitaabka qur-aanka mar hadday ku soo aroortay bay yidhahdeen culimmadu ayuha annaas ama ya ayuha aladiina aamanuu inay tahay caam sida ay u fahmeen bal waxaan tusaale usoo qaadanaynaa umu salama oo ah min ka mid ah gabdhihii mu'miniinta ahaa oo weliba xaasaskii nebiga ka mid ah radia allahu canha qaalat waxay tihi kuntu asmacu annaasa yadkuruuna alxawd waxaan maqlay bay tiri oo maqli jiray dadka oo sheega xawdka xawdka waxaa la yidhaahdaa inaa acdaynaaka alkawthar waa xawdka nebiga calayhi salaatu wassalaam oo laga cabayo maalinta qiyaamaha dadka mu'miniinta ay ka cabayaan ahlu bidcana laga celin doono iska ilaali bidco haddaad bidco la timaadid xadiidkan si fiican u fahan waa lagaa celin doonaa maalinta maalinta xawdka nebiga maalinta qiyaamaha qofkii bidco la yimaada oo diinta bidca kusoo dara waxay tihi xawdka iyagoo dadku sheegaan maqli jiray walam asmac dalika min rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam nebigana kamaan maqal falama kaana yowman maalin ayay ahayd bay tihi goor maalina bay tihi waljaariyatu gabarna gabadha dhalinyaraha jaariya waa gabadha dhalinyarada u shaqaynaysay tamshidunii ii shallaynayso oo timaha ii shallaynayso o ii hagaajinayso ayaan waxaan maqlay nebiga oo le calayhi salaatu wassalaam ayuha annaas dadow ey macnaha i dhegeysta faqultu liljaariya gabadhii baan waxaa ku yidhi markaa iga joog iga durug jooji ay macnaha arrinta dhegaystay markaasa gabadhii waxay tihi inamaa daca arajaal heesuu xag kula hadlay adiga shaqo ku helihi dumar baa tahay markaasay umalmuuminiin caaisha waxay tihi inamaa ana min annaas anigu dadka ayaan kamid ah oo soo dadka kamid meehi inii min annaas dadka ayaan kamid ah faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam markaasay xadiidkii dhegaysatay nebiga markaasuu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam inii lakum faradun faradka waxaa la yidhahdaa ay cala alxawd faradku waxa weeye waa qofka xoolaha markii biyaha loo aroorinayo qofka inta ka hormara usii diyaariya oo waxa weeye maaragtay usii islaaxiya oo meesha maaragtay usii diyaarinaya oo hadha waxa weeye xoolihii kusoo dhaweynaya reermiyigoo kale markay xoolaha aroorinayaan qof bay sii diraan nin baa sii aada ceelkii oo sii diyaariya oo hadhow kusoo dhaweeya oo waxa weeye biyihii usii diyaarinaya haddaba wuxuu nebigu ka matelayaa ninkaasoo kale ummadayda ayaan waxaan usii ahay buu yidhi waxa weeye kii ceelka uga sii hormarayay waxaan taagnahay buu yihi xawdka agtiisa xawdka agtiisa ayaan taagan markaasay ummaddii markay timaada ayaa rag laga celinayaa ummaddaydii kamid aha markaasaa waxaan dhahayaa ummatii maxaa loo celinaya oo waxa weye looga celinaya markaasaa waxaa la odhanayaa inaka laa tadri ma axdathuu bacdaka ma garanaysid waxa ay diinta kusoo dareen bidac iyo dhibaato iyo mashaakil firaqu daalla waad aragteen maanta caalamka waxa yaacaya khawaarij baa yaacaysa oo muctazilaa yaacaya oo caqlaaniyaa yaacaysa oo qadariyaa yaacaysa oo mujbia murji'a yaacaysa kulli firaqu daalla meel walba buuxiyey oo waxa weeye dadkii islaamka ahaayoo dhan bidco ku kharibay oo waxa weeye caqiidadii ka haleeyey oo waxa weye miday gaalaysiiyaan iyo miday ka waxa weye maaragtay kharibaan iyo miday bidco waxa weye ku cibaadaysa dhahaan sida suufiya oo kale meel walba marka waxaa yaacaya bidac ama ha noqoto saynu hadda kahor u sheegnay bidac alcaqaa'id oo caqiidadii in bidco lagu daray ama waxa weye bidac alcibaadaat in cibaadaadkii bidco lagu daray ama bidac wax walba meel walba in waxa weye lagu kharibay nebigu muxuu ku jawaabayaa marka calayhi salaatu wassalaam markuu la yidhaahdo diintay wax ku soo dareen wuxuu yihi nebigu waxaan odhanayaa suxqan suxqan liman baddala bacdii ay bucdan bucdan iga fogeeya oo naarta ha lagu fogeeyo kuwa gadaalkayga diintii bedelay haddaba marka xadiidka oo saxiixa oo waxa weye imaamu muslim iyo keyrkiiba ay werinayaan ayaa wuxuu ku caddaynayaa ukhta almuslima in haddii aad maqashid aayadaha qur-aanka ayuha annaas inaad soo gelaysid oo aayad walba oo la hadlaysa dadka caam ah ama mu'miniintoo dhan la hadlaysa oo aan rag gaar uga hadlaynin ogow adigana inay kula hadlayso oo markaad qur-aanka akriyaysid ku tadabur oo fiiri aayaddu waxa ay ka hadlayso la imow markaa wixii aayaddu ay ku farayso haddaba gabadha muslimadda oo diinteeda garanaysa oo raacaysa hadyigii nebiga calayhi salaatu wassalaam waxaa la rabaa inay la timaado wax walba oo ilaahay amray inay ka dheeraato wax walba oo ilaahay nahiyey wax walba oo khayra oo ay samaysana waa inay ogaataa in ilaahay ka abaalmarinayo wax walba oo shara oo ay la timidna haddaynan ka toobadkeenin waa inay ogaataa in waxa weye lagula xisaabtamayo haddaba waxaa loo baahan yahay inay iska ilaaliso ay noqoto waqaafatan cinda xuduud illah inay noqoto mid ku taagan xuduudda ilaahay oo aan dhaafaynin oo aan kitaabka iyo sunnaha ku tumanaynin waa inay noqotaa sida lagu ammaanay oo kale waa inay ku qaadataa dumarkii mu'minaadka ama raggiiba waxaa lagu ammaanay cumar bn khadaab radia allahu canhu ay ku sifeeyeen saxaabadii inay yidhahdeen kaana waqaafan likitaab illah ay ma dhaafi jirin kitaabka ilaahay wuxuu uu amrayuu raaci jiray wuxuu nahyinaya ayuu ka tegi jiray haddaba ukhta fillah aad iyo aad ugu dadaal arrinta noocaasa haddaba gabadha mu'minadda oo waxa weeye taariikhda islaamka haddii aynu qaar soo qaadano waxaad helaysaa oo aynu arki doonaa markaynu tusaalaha usoo qaadano bal bacda qeyb ka mida gabdhihii mu'minaadka ahaa say ugu istaagi jireen oo waxa weeye maaragtay ay aad iyo aad isaga ilaalin jireen inay xuduudda ilaahay gudbaan bal waxaan soo qaadanaynaa taariikhda sida ay ku caddaysay oo waxa weeye aa ay ku sugnaatay waxa weeye axaadiid iyo waxa weeye maaragtay taariikh sugan ay tahay bal mowqif ay qaadatay gabar muslimada oo waxa weeye xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabiyada mowqif ay qaadatay iyada iyo ninkeedii intay iskhilaafeen markay iskhilaafeen ninkeedii uu khalad ku dhacay khaladkii uu ku dhacay isagoon ka bixin ayuu haddana damcay inuu khalad kala dabaasho markaasay hor istaagtay oy tiri kallaa ma jirto inaad arrintaas samaysid ilaa ilaahay xukumkiisa la ogaado waxa uu ka qabo oo rasuulku uu caddeeyo waxa weeye arrintaa marnaba waxa weeye ha ma samaynin arrintaasi waxa weeye markaa bal markaynu akrino ayaad fahmaysaan oo garanaysaan gabadhaa mawqifkeeda cajiibkaa waxaa sugnaatay sida ay werinayaan imaamu axmed iyo imaam abu daawuud iyo ibn kathiir iyo kayrkoodba waxa weeye ay ku wariyeen weliba waxa weeye bilowga fi suurati almujaadala fi suurati almujaadala soomaaliduna ay qad samaca la u taqaan ayaa waxaa dhacday gabar la odhan jiray khawla oo waxa weeye saxaabiyadahay oo aad iyo aad u qiimo badnayd ayaa waxaa dhacday waxay tiri khawla binta taclaba ayaa waxay tiri zawjkeedana waxaa la odhan jiray aws ibn samit ayaa la odhan jiray khawla ayaa warinaysa oo waxay tiri fiya wallahi aniga iyo wa fi aws ibn samit waa ninkeedii anzala allahu sadra suurati almujaadala inta suuradda hore oo mujaadala annaga ayay nagu soo degtay oo maxay idinku soo degtay waxay tihi kuntu cindahu agtiisaan ahaa ay uu iqabay macnaha xaaskiisaan ahaa wa kaana shaykhan wuxuu ahaa nin weynaaday qad asaa'a khuluqahu khuluqdiisii baa xumaatay bay qofku markuu weynaado dabeicadihiisu waa isbedelaan so iyaduna way ka yaray oo sida ay u muuqato dee gabar ka yar bay ahayd marka nin weyn buu ahaa akhlaaqdiisii baa xumaatay bay tiri oo dulqaadkiisii iyo wixiisii baa yaraaday maalin maalmaha ka mid ah ayuu ii soo galo gurigii yimi markaasaanu xoogaa mulanay bay tiri oo hadal aan ku celiy markaasuu carooday markaasuu wuxuu yihi intuu carooday anti calaya ka dahri ummii waxaad iga tahay hooyaday oo kale hooyaday oo kale ayaad iga tahay jaahiligii marka masaladan hooyaday oo kale aad iga tahay furiin bay u yiqiineen oo arrin waa iska isticmaali jireen laakiin diinta islaamku ilaa iyo hadda ilaa xilligaas gabadhaasi arrintaa ay ku dhacayso xukun kama soo degin oo lama garanayo markuu saa yidhi ayuu intuu carooday iska baxay bay tiri waa dhaqan waxa weeye jira oo waxa weeye haddii xataa waana dhaqan wanaagsan oo labada qof oo guriga hadday isku caroodaan ninka iyo xaasku waxaa fiican in yaro lasoo kala werwareego ooba lasoo carabaaboo oo ni qof waliba maaragtay dee iyadu de ilmihii iyo reerkiiba ku mashquulsan tahay dee ninku intuu iska yaro baxo oo cabaar soo maqnaado oo soo fekero inuu hadhow soo noqdo oo hawsha xaliyo waayo shaydaanka ka faa'iidaysanaya isla markaba haddii waxa weye maaragtay murankii baa sii soconay haddii aan la kala tegin qaalat waxay tiri wuu soo noqday markuu soo noqday dee ninkii kii xanaaqsanaaba ma aha waaba kanoo intuu gurigii yimid oo ii soo galay buuba aniga naftaydii soo aaday oo jimaac buu rabaaba ninkii hadeer ilahaa hooyadoo kale iga tahay maba ahaba qaalat waxay tihi markuu soo aaday baan qultu waxaan ku yidhi kallaa waladii nafsu khawla biyadihi ee ilaahay baan ku dhaartay inaadan ii soo dhowaanaynin oo aadan agtayda imaanaynin xataa yaxkuma allahu wa rasuuluhu fima fiina fiina baynana fiima baynana bixukmi ay macnaha ilaa uu ilaahay ina kala xukmiyo oo wixii aad ku hadashay oo aad tiri xukumkeeda horta la ogaado walle inaadan ii soo dhowaanayn bay tiri wuu igu soo booday bay tiri wuxuu dhaca inuu dee ikhasbo waan iska tuuray bay tiri waayo oday weyn buu ahaayo dee way ka yaro xoog badnayd waxay tiri sida gabadha ay odaga daciifkaa oo nin weyn oo daciif ah isaga tuudho un baan xagga inta u tuuray baan ka baxay bay tiri gurigiiba qof xoog le bay ahayd oo dhalinyara intaan xagga u tuuray baan waxa weeye markuu soo aaday ayaan gurigiiba ka baxay bay tiri oo guri deriskayga ah intaan dhar ka qaatay ayaan dharkaygii inta xirtay oo isa sii daayaan nebiga u tegay bay tiri calayhi salaatu wassalaam nebigii baan u tegay calayhi salaatu wassalaam markaasaan arrintii u sheegay markaasuu nebigii jawaabdee kama bixin waayo weli xukum kama soo degin wajacaltu waxaan yeelay bay tiri ashku ilayhi inaan u dacwoodo nebigoo dhahayo rasuulka ilaahay o akhlaaqdiisa ninkaan xumaatay oo dhibaato badan baan kala kulmaa oo waxa weeye naftii baa qabatay aduu dhibteediiba sheega nebigu waxay tihi wax kale ma samaynin wuxuu idhahayay keliya yaa khawla yaa khawla ibnu camiki waa ina adeerkaa shaykun kabiir waa nin weynaaday fattaqi llaaha fiihi ilaahay ka cabso oo ninkaa waxa u dulqaado oo waxa weeye maadaama uu nin weyn noqday dee ha ku dayane akhlaaqdiisa iyo wixiisa u dulqaado saas uu igu celcelinayo oo nebigii iwaaninayo ayaan anoon meeshii ka kicin ayaa waxaa soo degay waxyigii oo nebigii baa waxa waxyigii kusoo degay mar alla markii waxyigii kusoo degay oo dee waxyigii qabtay oo waxa weeye nebigu markuu waxyigii kusoo degayey waa isbedeli jiray oo arrimo badan bay calaamada leeyahay waxyigu markuu soo degayo markuu markaas ka fayday waxyigii ayuu ila hadlay bay tiri oo wuxuu yidhi yaa khawla qad anzala allahu fiik wa fii saaxibik adiga iyo ninkaagii ilaahay qur-aan buu kusoo dejiyey uma kalaa kabacdi buu uma qara'a wuxuu akriyey qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fi zawjiha وتشتkي إلى الله والله يسمع تxاawلكma إلى آkخر qwlhi وللكافirينa عdاaب مhيn عdاaب أليم ay manaha aayadaha inta hore ilaa afarta aayadoodoo hore ayaa ilaahay kusoo dejiyey oo arinteedii markaa lagu cadeeyey iyadoo loo cadaynayo dihaarkii waxa uu yahay inuu yahay qowl baطila oo aan la ogolayn oo ragga waxaan uga digaynaa intay jaahilnima qaado inuu iska yidhaahdo hooyaday oo kalea iga tahay ninkii yidhaahda xaaskiisa hooyaday baad iga tahay allihii subxaana qaadirka aha waa adkeeyaya arrintiisa waa inuu addoon xoreeya qof addoona waa inuu xoreeya hadduunan xorayn karin waa inuu laba bilood oo mutataabica uu soomaa sida nebigu u xukumay u fiirsada qaalat waxay tihi faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam falyuctiq raqaba murhu murihi amar oo u sheeg ninkaaga ila isagaa khaladkaan galay falyuctiq raqaba addoonaa xore qaalat waxay tihi waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayo imaba hayste waa nin faqiiro waxba haysane markaasuu wuxuu yihi nebigu falyasum ha soomo shahrayni mutataabicayn laba bilood oo xiriira buu soomaya oo waxa weeye wixii uu ku hadlay kafaara gudkeeda waxay tiri waxaan ku yihi rasuulka ilaahiy waa shaykun kabiir waa nin weyn oan u dulqaadan karin oon tabar haynin markaasuu wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wassalaam falyudcim ha ha quudiyo sitiina miskiina lixdan miskiin ha quudiyo marka markaasay waxaan idhi bay tii rasuulka ilaahay oo maba haye oo dhaqaalo ma hayste markaasuu nebigu wuxuu yihi annagaa caawinayna oo waxaan ku caawinaynaa sanuciinuhu waan ku caawinaynaa bifaraqin min tamri ay macnaha faraqu waa weel weyn oo waxa weeye sallada weyn oo kale oo qaada ilaa lixdan kiilo meelahaas qaada markaasa waxay tiri anna waxaan ku caawinayaa intoo kale calaa kulli xaal macal shaahidku waxa weeye hadda waa xadiidku waa xadiid xasana sida imaamu abu daawud iyo ku warinayaan waxasanahu alcalaamatu alalbani raximah llah fi sunani abi daawud waxa weeye laba kun iyo laba boqol iyo afar iyo toban raqamka wuxuu marka xadiidkani inoo caddeeyey oo waadix inooga dhigay oo hadda macal shaahidkaan usoo qaadanayna uu yahay mawqifka ay istaagtay khawla oo ah ninkii hadda hadalka ku hadlay iyadoon ogeyn wuxuu hadalkaasi xukumkiisu noqonayo inay waxa weeye horta hubsato oo ilaahay iyo rasuulka u bandhigto oo ay ogaato diinta islaamku hadalkaa maxay ka qabtaa haddaba marka gabar walba oo muslimada waxaa la rabaa wax walba oo aynan garanaynin oo la soo gudboonaada oo markaas ay u aragto inay arrin khatara tahay oo khalada inay diinta islaamka u bandhigto oo markaas ay weydiiso ciddii cilmi u leh fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun lama raba marka inuu qofku iska dabaasho sida dadkeenno ay sameeyaan qofku wuxuu ku leeyahay saas iyo saasaan sameeyee maxay diintu ka qabta horta intaadan samayn diinta ogo waxay ka qabto markaad samaysid ood ku dhacdid wixii ma aha inaad tidhaahid maxay ka qabta laakiin inta aadan samayn sida mawqifka ay khawla qaadatay intaadan arrinta bilaabin oo samaynin ayaa la rabaa in aad horta waxa weeye ogaatid waxa weeye waxay ka qabto diinta islaamka halkaasaad markaa qofku ku badbaadi karaa laakiin arrintii markaad ku dhacdid wax qiimaada male waxa weeye waxaad la kulmaysaa arrin adag haddaba waad ujeedaan marka in arrintaana la iska ilaaliyaa la rabaa oo aad iyo aad la isaga ilaaliyo oo waxa weeye aan lagu dhicin arrinta noocaasa dihaarka oo arrin aad iyo aad u khatara waana qowl zuur wey haddaba marka gabadhaas muslimadda ah waxay noqotay gabar aad iyo aad cinda saxaaba saxaabada ridwaan ullahi calayhim aad iyo aad bay u qiimeyn jireen oo waxa weeye way qadarin jireen waayo waxay odhan jireen gabadha ilaahay uu maqlay fawqa sabca samaawaat waxa weeye fadligeeda iyo wanaaggeeda aad iyo aad buu khatar u yahay sidaa daraaddeed baa waxaa dhacday cumar bna khadaab radia allahu canhu ayaa waxaa laga warinayaa inay waxa weeye maalin isagoo amiiru lmu'miniin ah ayuu wuxuu ka soo baxay masaajidka markuu masaajidkii ka soo baxay ayaa waxaa la kulantay khawla oo weynaatay oo waxa weeye goor dambe weeye nebigu uu dhintay calayhi salaatu wassalaam abubakar uu dhintay amiiru lmu'miniin uu cumar yahay khawla ayaa la kulantay markaasuu salaamay oo u istaagay wahuwa amiiru lmu'miniin faqaalat waxay tiri lahu yaa cumar cumarow waxaa iigu kaa arrintaada waxaan garanayaabay tiri oo macnaha aan ku garanaya adiga oo wiil yara ah ile qoftaanu heermakay ahay adiga oo wiil yara ah oo lagugu magacaabo cum- cumayr cumayran cumayr ee macnaha taskiir weeye waa cumar yarow oo kale weye oo waxa weeye fii suuqi cukaab waa suuq ku yaala maka ayaad waxaa raaci jidhay waxa weeye arag haddaba fattaqi allah ilaahay ka cabso oo fi raciya amiiru lmu'miniin bay saa ula hadlaysaa waxay leedahay ilaahay ka cabso shalay adoo ari raacayaan ku ogaaye oo waxa weeye halkaa waxa weeye ido iyo riyo la joogee maanta oo aad amiiru lmu'miniin tahay ilaahay ka cabso dadka aada mas-uulka ka tahay waclan ogow bay tiri annahu man khaafa alwaciid qaruba calayhi albaciid waxa weeye qofkii waciidka ka cabsada ay macnaha qofkii ilaahay ka cabsada wax walba waa usoo dhowaadaan wax walba waa ufuudaadaan waman khaafa almowt qofkii mowtka ka cabsada khashiya alfawt ay macnaha qofku hadduu mowt ka cabsado oo is yiraahdo geeri baa imaanaysa acmaashii o dhan waad ku dadaalaysaa waxba kaa fakan mayaan aad iyo aad baad ugu dadaalaysaa fa qaala aljaruut waa ninkii la socday markaa oo ka warinaya cumar bna khadaab waa taabici ma yaqaan isagu khawla waa nin waxa weye aan markaa garanay khawla markaasu wuxuu ku yidhi intuu la hadlay qad agtarti calaa amiiri lmu'miniin ayatuha almar'a qofyaa dumarka ahi waad aad baad arrinta waxa ugu xeel dheeraatay oo amiirkii aad baad arrinta ugu badisay dee canaanta iyo waxa weye hawsha ka kala yale fa qaala cumar baa wuxuu yihi dacha dhaaf da buu yihi da amaa tacrif miyaadan garanaynin haadihi khawla tani waa khawla buu yihi alatii samica allahu ilaahay uu maqlay qowlahaa min fawqa sabca samaawaat waa qowladii ilaahay uu qowlkeeda maqlay oo iyadoo halkaa ka hadlaysa nebiga la hadlaysa ilaahay uu fawqa sabca samaawaat uu ka maqlay oo ka jawaabay arrinteeda oo yidhaha qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha wa cumar buu yihi axaqu wallahi an yasmaca laha cumar ayaa u xaqlay inuu qowlkeeda dhegaysto waayo ilaahay baaba qowlkeedii maqlay oo ka jawaabay oo arrinteedii qadariyey see buu marka cumar u dhegaysan waaya waa arrin marka aad iyo aad oo cajiiba oo waxa weeye qaymaha ay lahayd baad garanaysaa waxaa kaloo ibnu kathiir uu warinayaa fii tafsiirihi cumar ibna khadaab radi allahu canhu ayaa xilligaa markaas markuu saas ay khawla ula kulantay ayaa nin baa la joogo wuxuu ku yidhi oo waxa weye iyadoo halkaas ay joogaan nin nin baa ka warinaya wuxuu leeyahy cumar ibna khadaab annagoo markaa la soconna ayaa islaan cajuusaa oo waayeela ayaa cumar ibna khadaab qabatay markaasu waxa weeye ay aad iyo aad ula hadasho markaasaa nin qurayshtii kamid ahaa wuxuu raggii la joogay oo quraysha ee qof yahay dumar qof yahay cajuusadaah islaan yahay weyn dee waad ku badisay ka daa amiirka markaasuu cumar wuxuu yihi wayxa miyaadan garanaynin markaasuu ma garanayo qaala wuxuu yihi markaa cumar haadihi imra'atun samica allahu shakwaaha min fawqa sabca samaawaat danteedii iyo dacwadeedii baa ilaahay maqlay toddobada samo ka kor seebaan marka anigu aan qowlkeeda aan u maqli waaya wallaahi kama dhaqaaqayo kamana tegayo ilaa ay danteeda dhammaysato ilaa in salaada inta la aqimo aan dadka salaada tujiyoon u soo noqdo oo haddana danteedaan u dhameeyo mooye inaanan ka dhaqaaqaynin ilaa iyadoo ay dhaqaaqdo haddaba markaa waxaynu ka qaadanaynaa qisada khawla binti taclaba inay markay qoftaasi xukumkii ilaahay ilaalisay oo diintii ilaahay ay ilaalisay ayaa iyadiina ilaahay ilaaliyey xukumkeedina ilaahay soo dejiyey saxaabadiina ay jeclaadeen oo agteeda saxaabadii waxay noqdeen kuwo aad iyo aad u qaymeeya khawla binti taclaba waa inagii hadda ka hor soo maraynay xadiidkii haddii qofka ilaahay uu jeclaado samaawadoo dhan baa laga jeclaanaya qubuul baa loo soo dejinaya haddaba haddaad rabtid ukhta almuslima in ilaahay ku jeclaado ilaali xuduudda ilaahay waxaan kaloo tusaale usoo qaadanaynaa gabar kale oo mu'minada oo weliba ka mida min ummahaati almu'miniin waxa weeye zaynab binti jacash ayaynu usoo qaadanaynaa waxay ahayd gabadhaasi arrinteedu gabar waxa weeye aad iyo aad arrinteedu waxa weye ay cajiib u tahay allihii subxaana qaadirka ahaa uu xukum ku soo dejiyey lagu baabi'iyey arrimo badan oo ay aaminsanaayeen dadkii jaahiliga ahaa zaynab binti jaxash oo ah waxa weeye quraysh oo ka mid ah gabdhihii ugu wanaagsanaa waxa weeye cabdishams qabiilka la yidhaahdo oo aad iyo aad qiimo u lahaa oo la qadarin jiray oo ayna dhashay nebiga eedadi ayaa dhashay umayma binti cabdilmuطalib baa dhashay gabar marka waxayd aad iyo aad qiimo u leh bal arrinteeda iyo qisadeeda marka ayaynu akriyaynaa oo aynu soo qaadanaynaa si gabadha muslimadda ahy ugu dayato maadaama ilaahay uu yihi wma kana limuؤmini walaa muؤminatin ida qada allahu warasuluhu amra an yakuna lahum اlkhiyaraةu min amrihim gabadha mu'minadda iyo ninka mu'minkaa mar haddii ilaahay uu wax xukmiyo samcan wa daacan waxaan ahayn male meel kale uma fura ikhtiyaar kale ma ay laha qofkii ilaahay caasiyana waman yacsi allaha warasuulahu faqad dalla dalaala mubiina haddaba gabadhaa muslimadda ah oo markii dambena noqotay min ummahaati almu'miniin arrinteeda baynu soo qaadanaynaa oo fiirinaynaa iyadana si aan cibro uga qaadano zaynab binti jaxash radia allahu canha waxay ahayd gabar quraysha oo ka mid ah gabdhihii waxa weeye reer cabdi cabdishams nimanka la yidhaahdo laba arrimood ayay qisadeedu taxqiiqisay kow marka ugu horeysa taxqiiqu lmusaawaat bayna annaas bayna almuslimiin dadku inay siman yihiin oo ayna jirin wax farqiya oo aan la kala saraynin ilaa bitaqwa allah in la isguursanayo oon qabiil qabiil ka faami kara uuna jirin mar haddii la yihi muslimiin oo laa ilaha illa allah moxamedan rasuulullah la yihi in isku mid la yahay oo aan wax haba yaraatee qof oran kara reer hebel baan ka fiicnahay ama reer hebel ma guursado inayna jirin xataa qofka addoonka oo markaa waxa weye dee maanta addoon ma jiro laakin addoon waxaa la yahay qofkii markaas la addoonsan jiray oo la xoreeyo ayaa mawaali la ohan jiray inuu dadka la mid yahay oo aadan waxba dheerayn iyo qeybta kale oo arrinta labaadoo kaleo qisadaani ay caddaysayna waxay tahay ibtaalu caadati tabani waxay baabi'isay oo la diiday oo la joojiyey waxaa la yidhaahdo tabaniga tabanigu waxa weeye ilmo aadan dhalin inaad tiraahid anaa dhalay oo tiraahid aabbaan u ahay ood korsatid sida dadkii jaahiliinta ay samayn jireen oo jaahiliga ay isticmaali jireen maantana dad badane ay sameeyaan haddaba labadaa arrimoodba sida ay qisadaasi u baabi'isay oo loo baabilgareeyey ayaynu waxa weeye taabanayna labadubana waxay waxay la soo gudboonaadeen zaynab binti jaxash radia allahu canha marka ugu horeysa qisada ugu horeysa ninka la yidhaahdo zayd ibn alxaarith zayd ibn xaritha nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu mawle u ahaa markii hore wiil buu ka dhigtay addoon buu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa soo korsaday wiil buu u ahaa kabacdi waxaa loo aqoon jiray zayd ibn muxamed xilligii jaahiligii laakiin asalkiisa waxaa layahay zayd ibn xaritha weliba muarikiintu waxay leeyihiin ninkaani markii hore wuxuu ahaa waxa weeye qabiilka carabtuu ka dhashay waa la soo xaday inta isagoo wiil yaraa lasoo xaday oo la iibiyey saasay muarikiintu leeyihiin haddaba marka zayd ibn alxaritha oo usaamo dhalay nebiguna aad u jeclaa oo wiilkiisiiyo uu korsaday ahaa marka zayd ibn maxamed baa la odhan jiray markaasaa allihii subxaana qaadirka iyo rasuulku waxay amreen rasuulkaa wuxuu amray zayd inuu guursado zaynab binti jaxsh zaynab buu u yimid nebigu wuxuu yidhi guurso oo waxaan kuu guurinayaa waa eedadiisaa dhashay umayma binti cabdilmutalib baa dhashay waana gabar qurashiyada qurayshna waa nimanka markaa waxa weeye dee jaahiligii qabiilka ku fahmi jiray oo qabiilka qabiilada ugu sarreeya ahaa ayay ahaayeen laakiin markii dambe diinta islaamka dadka waa afilmeen oo wax kala sarreeyaa ma jiraan kullukum aadam oo aadam khuliqa min turaab nabiy llaahi aadan baa laga wada yimid aadamna ciid baa laga abuuray markaasuu nabigu wuxuu yihi guurso markaasa waxay tihi rasuulka ilaahay oo aniga oo ah gabar quraysha oo waxa weye dee ka dhashay qabiilkii dadka ugu fiicnaa miyaan maanta waxaan guursanayaa nin mawaaliya oo waxa weeye addoon shala ahaa ma guursanayo bay tiri ha iga daa markaasuu rasuulku ku adkeeye wuxuu yidhi maya waa inaad guursataa arrintii waa adkaatay marka iyadoo markaa iyada iyo walaalkeedba arrintii diidan yihiin ba layihi ayaa qowlkaani soo degay wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin ida qada allahu warasuulu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim mar haddii gabadha mu'minadda ma ninka mu'minka mar haddii xukumki ilaah yimaado ikhtiyaar dambe ma harin waa inaad tiraahid samcan wa daacan waa inaad hogaansatid atasliim baa lagaa rabaa waman yacsi allaha warasuulahu faqad dalla dalaala mubiina qofkii ilaah iyo rasuulka caasiyana waa dhumay qofka arrintii markay halkaas aayaddaa soo degtay bay tiri idan laa ucsi allaha warasuulah hadda bay tiri bas haddaan isdhiibey bay tiri marka awal arrintu waxay ahayd talo ee waxyi ma ahayn laakiin mar hadday hadda waxyi noqotay samcan oo dhaacan bay tiri marka ila markii hore arrintu talay ahayd iyo waxa weye maaragtay arrintaa naga yeel iyo gabar guur laga raadinayo oo ninkay rabto diideysa ninkay rabtana yeelaysa laakiin mar haddii ilaahay xukumay hadal dambe ma jiro way isdhiibtay marka zayd ibnu xaarisa waa loo guuriyey nafteedii way dhiibtay laakiin dee qalbigii ma hanan karo qofku naftiisii way dhiibtay nafteedii way dhiibtay saa daraaddeed baa waxaa sugnaatay zayd ibnu xaarisa marka markuu arkay naagtii inayna niyad haynin de qofkii ma qof caaga miyaad la noolaan ka dhaa gabadhii waxa weye nafteedii ku dhiibtay laakiin niyad ma hayso arrintii waa lagu khasbay laakiin aad iyo aad dee guurkii niyad uma hayso laakiin nafteedii way hogaamisay markaasuu zayd markuu arkay arrintii ayuu waxa weye markaa mar walba intuu nebiga u yimaaday wuxuu ohanaya rasuulka ilaahayow gabadhan waa iska sii daynaya lama ma hayn karo waxa weeye arrintaan guur saan kuma sugnaan karo markaasuu nebigu wuxuu odhanayey har ilaahay ka baqo reerkaaga hayso orad waxa weye reerkaaga dhaqo waatuu ilaahay ku caddeeyey waid taqulu liladii ancama allahu calayhi wa ancamta calayhi amsik calayka zawjaka waataqi llah war reerkaaga hayso ilaahay ka cabso ka bacdi markaa markuu hayn waayey oo uu furay ayaa aayadahan soo degeen maxay noqotay markaa gabadhii shalay lagu khasbayey ninkan mawlaha in maanta ay noqoto ummi almu'miniin ummahaat almu'miniin ay ka mid noqoto oo nebigii loo guuriyo bal waxa weeye ilaahay uu toos ugu guuriyo oo aan cid kaleba la weydiin ilaahay baa waxa uu yidhi wa tukfii fii nafsika ma allahu mubdii wa taksha annaasa wallahu axaqu an takshaa falama qadaa zaydu minha wadaran zawajnaakaha ilaahaygu subxaana qaadirkaabaa wuxuu yidhi annagaa kuu guurinay cid la weydiinayaa ma jidho fawqa sabca samaawaatin baa lagu guuriyey rabbigii subxaana qaadirkaabaa tawaliyey arrinteeda maxaa marka arrintaa loo samaynayey arrimahan soo socda likay laa yakuna cala almu'miniina xarajun fi azwaaji adciyaa'ihim idaa qadaw minhuna wadaraa wa kaana amru llahi mafcuula arrintoo dhan waxaa loo samaynayey dadkan ay yaraa ka dhigteen ilmaha oo tabaniga beenta oo aan saxiix ahayn oon wax sugan ahayn in la baabi'iyo oo la bedelo oo qofku qofkuu dhalay oo dhiiggiisa ah ayaa waxa weeye u noqonaya ilmo laakiin qof aadan dhalin ilmo kuu noqon mayo si kasta haddii la yeelo qof aadan dhalin ilmahaagii ma aha hadday marka qofka aad iska sheegatid oo tiraahid waxa weeye maaragtay waa ilmahaygii wax saxiixa ma ah mana kuu noqonayo ilmihii waa inaad ogaataa qofka aad marka tabanigaas oo kala sameeya waxa weye xaaskiisa uu guursado ilmahaas aad tabaniga ka dhigatay ilm xaaskiisa dee ma aha xaaskii waxa weeye maxramka aad u noqonaysay oo ilmahaagii oo kale oo wiilkaaga xaaskiisa oo kale ma noqonayo markay aayadahan soo degeen ayaa nebigii isagoo faraxsan ayuu markaas wuxuu yidhi yaa u tegayaa zaynab oo arrintan ugu bishaaraynaya zayd bn xarisa laftigiisa ayaa xataa arrinta u sheegay ba la yidhi calaa kuli xaal markaa saacaddaa laga bilaabo ayay waxay noqotay ila ilaahay baa yidhi zawajnaakaha waxa weeye waxay noqotay markaa waxa weeye min umahaati lmu'miniin bay noqotay oo xaasaskii nebigay ka mid noqotay haddaba ilaahay wuxuu ugu abaalguday fiiri markay waxa weye nafteedii shala isdhiibtay oo iyadoo waxa weye aad iyo aad ay dhib ugu tahay ay ogolaatay inay ilaahay rasuulkiisa u hoggaansanto ilaahay wuxuu ugu abaalguday inay ka mid noqoto ummahaat almu'miniin oo waxa weeye ilaahay uu qur-aan ku soo dejiyey ilaa qiyaama saaca la akrinayo oo waxa weeye lagu cibaadaysanayo wanaagga noocaasa marka ayay ku fahmi jidhay zaynab radia allahu canha dumarka lala qabadoo kale oo waxa weye ummahaadkii kale ayay ugu fahmi jidhay oo waxay odhan jidhay zawajukunna waxaa idinkayda guuriyey ahaaliikunna dadkii ahalkiina haba ida guuriyey wazawajaniy allahu tacaala min fawqi sabca samaawaat anigana ilaahay baa wuxuu guuriyey samawaadka korkooda toddobada samo korkooda ayaa ilaahay igu meheriyey aniga oo aniga waxa weye ahalba layma weydiinin waa naagta keliya oo allihii subxaana qaadirka ahaa toos uu ugu guuriyey nebiga amaa naagihii kaleo dhan oo nebigu guursaday ummahaat almu'miniin kulli waxa weeye ahalkooda ayuu nebigu weydiistay oo si caadiya ayay ahayd arrintooda haddaba khulaasadu waxa weeye qofkii ilaahay ka baqa oo rabbigii subxaana qaadirkaa adeeca oo dariiqa uu rabo mara allihii subxaana qaadirkaa wanaag buu siinayaa wanaag buuna ugu abaalgudayaa amaa qofkii ilaahay caasiya qofkaas ayaa khasaaraya qodobka afar iyo toban waan usoo gudbayna waxa weeye laa takluu biajnabiy gabadha mu'minaddaah waxay iska ilaalinaysaa inay nin ajnabiya inay waxa weeye la keli noqoto ajnabi waxaa la yidhahdana waa fasiri doona nin ajnabi kaa a ukhta almuslima marnaba inaad u dhowaatid oo aan xalaal ku ahayn oo aan maxramkaagi ahayn inaad waxa weeye la keli noqotid lama ogola oo inaad guri la joogtid lama ogola oo inaad keligiin meel cidlaa isugu timaadaan oo aan cid kale idinla joogin lama ogola ukhti fillaah nebiga ayaa yidhi calayhi asalaatu wassalaam laa yakhluwanna rajulun biimra'atin war nin yuunan gabar la keli noqonin ilaa wa macahaa duu maxram ilaa inuu la joogo qof maxaarimteedii yaa mooye walaa tusaafir ilmar'atu gabadhu yayna safrin ilaa maca dii maxrim waxa weye maca dii maxram qaybtaas hadhow bayna fasiri doonaa qodob baan ka dhigaynaa safarka haddii rabino waay haddaba gabadha muslimadda ah waxaa xadiidkaas uu nebigu kaga nahiyey rag iyo dumarba in khalwada la yska ilaaliyo oo marnaba aan waxa weeye khalwo la samaynin haddaba marka waa maxay maxramku maxramku laba nooc weeye gabadha muslimaddaa laba ayaa maxram u noqda imaa bizawjiha ninkeedii inuu yahay iyo waxaa kaloo soo raaca kulu man xaruma calayhi zaw- azawaaju min almar'ati cala ata'diib qofka aan ku guursan karin weliga ayaa maxram ku ah waayo dadka aan ku guursan karin labay u kala baxaan ukhti fillah qof waxa weeye ta'diid ah oo xaaraamka aan weligaa ku guursan karin walaalka adeerka waxa weye ilmahaaga ilmahaad eedada u tahay kuwaad habayarta u tahay kuwaasoo dhan aabbaha awowga dadka noocaasa abtiga dadkaasi waxa weligood kuma guursan karaan waa ilmihi ilmaha ilma waxa weye dad waxaa tihin ama walaalo ama ilmo ama weligood kuma guursan karaan dadka noocaasa maxaram la yihahda ama kuwa kale oo ay dhici karto xilli mu'aqata inayna ku guursan karin kuwa maxram maaha matalan dad badan baa ku khaldama habaryarta ninka qaba maxram ayii noqonaya kuma aha maxram waayo haddaad habaryartaa biri uu furo ama ay dhimato dee aduu ku guursanay hadduu rabo kuma noqonayso marka maxram kuma ah ninka walaashaa qaba waa lamid ninka eedadaa qaba waa lamid kuwa maxaarim lama yidhaahdo waxayna ku guursan karin inta uu eedadaa qaba ama habaryarta ama walaashaa abadan amaa wixii ka lama ogol haddaba marka maxram waxaa la yidhaahdaa qofka aan ku guursan karin cala ata'diid abadan weligii ku guursan karin iyo ninka ku qaba oo zawjkaaga xalaasha waay ajnabi maxaa la yidhahdaa marka ajnabiga waxaa la yidhaahdaa dadku ajnabi waxay u yaqaaniin dhaqanka caadada soomaalida waxay kuleeyihin ajnabi wey ajnabi waxay u yaqaaniin qofkii ka hisheeya oo waxa weye aan qaraabo lahayn la ajnabi waxaa la yidhaahdaa kulu rajulin yaxilu lahu zawaaju minha aslan nin walba oo kugeyayaa la yidhahdaa ajnabi ninka kugeyaa ajnabi buu kaaya oo ama qaraabadaada ha noqda ama yuu noqon sida matalan ina adeerka ina abtiga ina habreedka kulli waxa weeye waa ajnabi ninka la dhashay ninkaaga oo waxa weye dumaashiga waa ajnabi kulli waxaasoo dhan ayaa ajnabi la yidhahda waxaa la yidhahdaa qofka ku guursan kara oo meher kuu qaban karo ayaa ajnabi ka ah taas ayaa loo jeedaa ajnabiga sharciga ee lagama wado ninkaa qofkaadan qaraabo la ahayn nebigu wuxuu yihi iyaakum waddukhuula cala annisaa ragow iska ilaaliya dumarka ha u gelinina oo guryahooda ha gelinina iyagoo keligooda oo aan cidila joogin faqaala markaasaa nin ansaarta ka mid ah wuxuu rasuulka ilaahi afara'ayta alxamwa xamwa ka waran xamwa waa dumaashiga waa ninka la dhashay akhu zawj weeye waa ninka la dhashay ninkaaga ama inadeerkii ama kan la dhashay weye wuxuu yihi marka ka waran ninkaa maxaa la ka waran baa l ninka la dhashay ninkii oo gurigii mar walba iska soo gelaya qaala wuxuu yihi nebigu alxamwu almowt kaasi waaba geeri kaasaaba ugu daranba waaba geeriba kaa waayo sababtu waxa weeye ou geeri ku noqday dadkii kama shakiyayaan oo waxa weeye mar walba isagu gurigiibu iska soo gelayaa shaki laga qaadi mayo waxa weeye maaragtay sahal waxaa inuu soo galo ninkii oo maqan hadduu guriga yimaado laga shakiyi mayo laakiin nin kale oo ajnabiya markuu guriga soo galo dadkao dhan baa shakiyay haddaba marka ha la iska ilaaliyo dad badan baa ku fidnoobay oo waxaad arkaysaa dad badan oo arrintaa khaladkaa ku dhacay dumar badan baa ku halaabay rag badan baa ku fidnoobay waxa weeye ninkii iyo dumaashidii gurigii bay iska wada joogaan shaydaan baa ka qaalib noqonaya hadhow bay xumaan ku dhacayaan diinta islaamkuna waxayna amartay in banaanka laga maro haddaba gabadha muslimada ah oo ilaahay ka cabsanaysa oo diinta ilaalinaysa waa midda ku istaagaysa cinda xuduud illah oo aan dhaafaynin oo wixii ilaahay ka xarimay banaanka ka maraysa amaa qeybta masaafirka iyo safarka inayna ma safri karin gadaal baynu qodob baynu ka dhigaynaa gadaal baynu oga imaanaysa qodobka shan iyo toban waxaan kusoo qaadaynaa talzimu alxijaab asharciy aljilbaan gabadha muslimadaa waxaa la rabaa inay xijaabkeeda sharcigaa laasimto oo ay ku taagnaato sida allihii subxaana qaadirkaa u amray oo qur-aan ugu soo dejiyey inay qaadato baa la rabaa oo ay ku taagnaato oo ayna noqon gabar ilaahay caasiyeysa oo mutabarrijada oo waxa weeye isqaawinaysa oo waxa weeye aada arkaysid inay waxa weeye ku cayaaraysa diintii ilaahay lama raba inay noqoto gabadha muslimadda bal waxaa la rabaa gabadha muslimaddaa sidii ilaahay uu amray inay waxa weeye ka soo baxdo qaala allahu tacaala waqul lilmu'minaati gabdhihii mu'minaadkaa waxaad ku dhahdaa gabarh walba marka nafteeda ha eegto horta mu'minad ma tahay ilaahay ma rumaysay diintiisa ma u hoggaansan tahay awaamirtan soo socota waa inaad ka soo baxdaa waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna gabdhaha mu'minaadka ahi araggooda waa inay raaliciyaan oo araggooda laabaan oo aynan ragga indhaha ku fiiqin waa inay farjigooda ilaaliyaan oo zine iska ilaaliyaan walaa yubdiina ziinatahunna waa inayna quruxdooda muujin gabadha ilaahay khalqigeeda qurux buu ka dhigay ilaahay baa qurxiyey gabdhaha lama raba marka quruxdii ilaahay ku siiyey ukhta almuslima inaad banaanka soo dhigtid quruxda ilaahay wuxuu ugu talagalay waxa weeye guri saalixa guri wanaagsan zawj xalaala ubad khayr qaba ayaa quruxdaada la rabaa inaad kaga faa'idaysatid lama raba inaad quruxdaada ka dhigtid badeeco banaanka taalla oo waxa weye aada banaanka soo dhigtid oo ragga hormarisid lama rabo dadka ku fidnaysid ilaa maa dahara minha ay macnaha wixii daahir noqday oo culummada ay qaarna ku fasireen alwajhu walkafayn qaarna ay ku fasireen dharka iyo dusha labada qowlba waa jira ilaahay waxa uu yihi waliyadribna bikhumurihina calaa juyuubihin waxa weeye khimaarkooda waa inay qaataan juyuubka waxaa laga wadaa meeshaan fatxatulcunuq qoorta meeshaan waa inay qariyaan oo waxa weeye khimaarkii ay qaataan oo isku dadaan ayaa la rabaa jilbaabkeeda iyo dam isku siiso walaa yubdiina ziinatahunna quruxdooda yeena u muujinin ilaa libucuulatihinna raggaaga ha raggooda waa loo ogol yahay ninkaaga quruxda u muuji si walba isugu qurxi si alla sidaad ku indha sharcaadin kartid waxa waa lagu ogol yahay ninkaaga noocna ha hagranin qurux walba iyo waxa weeye nooc walba iyada waa lagu ogoliyay taasi xalaal bay kuu tahay haddaba markaa ninkaagi waa lagu ogol yahay oo nooc walba ah oo mutlaqa ama dadka kale oo waxa weeye qaraabada ah oo waxa weeye maaragtay oo aabaa'ihinna waxa weeye oo aabaa'i bucuulatihinna kuwa aabbayaasha ama aabbayaasha waxa weeye ragga dhalay iyo ilaa aakhiri alaaya oo aayaddu ay dad badan sheegtay intaasoo dhan cawrada leeyahay waa loo ogol yahay waa midda caadigaa ay macnaha labiskeeda caadigaa oo waxa weeye haddii masalan ay aabbaheed iyo walaalaheed iyo gabadhii la joogto oo dee madaxa qaawiso dhib male waxa weeye xijaabkii iska dhigto maryo maaragtay xoogaa fudfudud qaadato laakiin dee isma qaawinayso oo say ninkeedoo kale isugu qaawinayso iskuma qaawinayso dadka waxa weye hortooda marka aadaabta islaamka ayaa ilaahay ina baray oo gabdhihii mu'minaadka ahaa la amraya haddaba marka gabadha muslimaddaa waxaa laga rabaa oo caqliga leh oo diinta garanaysa inay noqoto gabar xijaabkii ilaahay uu amray yudniina calayhina min jalaabiibihina ya ayuha annabiy qul liaswaajik nabiga calayhi salaatu salaam waa la amray haye amarkii marka nebiga la amray oo dumarkiisa la amray inuu u sheego oo gabdhaha mu'minaadka u sheego miyaadan adigu marka ka mid ahayn ukhti fillah waa inaad marka ku dhaqantaa oo aad noqotaa kuwii nebigu amray oo maxaa la amray yudniina calayhina min jalaabiibihin waxa weeye jirkiina ku raariciya baa la yidhi jilbaabka jilbaabka iyo shuruudihiisuna waa inoo imaanayaan oo waa inuu qofku ka soo baxaa sidii waxa weeye gabdhaha muuminaadkaa uga soo baxeen oo waxa weye ay u sameeyeen gabadha muuminaddaa waa inay iska ilaalisaa xadiidka soo socda inay ku dhacdo waciidka khatartaa oo xadiidkaasi uu caddeeyey iska ilaali ukhti fillah nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam sinfani min ahli nnaar laba qolo oo ahlu naarkaa lam arahumaa anigu ma arag oo waa imaan doonaan laba qolo oo naarta gelaya oo dadka ka mida anigu ma arag laakiin waa imaan doonaan qowmun macahum siyaadun ka adnaabi albaqar qolo waxa weeye kuwo haysta suuman saynta lo-doo kale ah waa kuwa askarta ah oo dadka ku garaacaya yadribuuna biha annaas waa kuwa dadka cadaabay macal shaahidkeennu waxa weeye wa nisaaun dumar kaafiyaatun dhar bay qabaan caariyaatun waa qaawan yihiin subxaana allah bal u fiirso dharna waa qabaan baa la yidhi waana qaawan yihiin culimmadaa caddeeyey oo sharaxay ay kaafiyaatun dhar bay qabaan bibacdi ajzaabihina jirkoodii qeyb ka mida dhar bay ku qabaan ama waxay yidhahdeen culimmadu ay waxay u malaynaysaa inay dhar qabto wahiya caariya ha waxa ay waxa weeye samayn jireen dumarkeenna oo kale diric bay soo qaadanaysaa markaasay waxay yidhahdeen waa beer qariye beerba qarin maye waa beer muujiye hayoo beer ka qarinaya caloosheedi iyo beerkeedii o dhan banaanku yaalla markaasay yidhahdeen waa beer qariye wax uu qarinayo ma jiro haddaba marka gabadhii waa qaawanta waxay isku qabtaa inay dhar qabto casarkii bay soo labisatay madaxii waa soo shallayso waa qaawan yahay qoortii waa bannaan tahay gacmihii waa bannaan yihiin intan yare ay waxa weeye diraca ku qabtana waxa weeye wa wax walba waa ka muuqdaan haddaba maxay tahay marka kaasiya dhar bay qabtaa sida ay u malaynayso hadda dharkii lacag bay ka bixisa oo dhar bay qabtaa laakiin shareecada islaamka markii loo bandhigo hiya caariya waa qaawanta waa caddaysin wa wataa waxa weye dadkii fidmaynaysa nebigu wuxuu yihi mumiilaatun maa'ilaatun ru'uusuhuna kaasimati lbukti lmaa'ila ay madaxa ayay weyneynayaan waa dumarkii berigii soo baxay la odhan jiray taageerka oo kale madaxay wax ku xirxirayaan oo madaxii bay aafre ka dhigayaan oo madaxooda waxaad moodaa sida waxa weeye hasha goosha ah oo kurusku qalloocdoo kale nebigu wuxuu yidhi macal shaahidkeenna laa yadkhuluuna aljanna jannada ma gelayaan ay macnaha laba arrimood baynu ku fasiraynaa imaa inaynu inay culimmadu waxay yidhahdeen imaa in la yidhaahdo macnaha kuwaasi haddii ay gaaloobeen oo arrintaa xalaashadeenna hadday janno indha saari mayaan naar bay ku waarayaan hadday xalaashadeen haddaynan xalaashanoo macsi u geysayna waxa weeye markii ay naar maraan oo naar lagu soo cadaabo kabacdi jannada aakhirka dambe way gelayaan laakiin janno horey ka geli mayaan walaa yajidna riixaha carabteedana ma helayaan carabteedana waxaa laga helaa meel aada iyo aada u fog imaam muslim baa xadiiskaa werinay haddaba gabadha muslimadda waxaa la rabaa inay iska ilaalisay xadiidkaana ku dhacdo oo ay noqoto kuwa noocaas oo mutabarijaadkaa oo aan caqliga lahayn oo ku dayday dadka gaalada ah waayo gabadha muslimadda oo caqliga leh oo diinta garanaysa waxay garanaysaa in waxaan ilaahay ku waajibiyey mar haddii ilaahay ku waajibiyey oo ilaahay asturay ilaahay baa ku asturay dalika adnaa an yucrafna falaa yu'day sharaf iyo wanaag bay u tahay gabadha xijaabku ma aha inay sida dad badani u maleeyeen oon juhalaaho waxba garanaynin inay u maleeyeen inuu xijaabku yahay dhib iyo mashaakil u fiirsa marka bal gabdhihii mu'minaadka ahaa oo xilligii nebiga joogay calayhi salaatu wasalaam aayadahan ma markay maqleen bal seebay u tadbiiqiyeen oo jawaabtoodii maxay noqoto gabadha maanta muslimaddaa markii la yidhahdo xijaabka qaado waxay keenaysaa qiil badan oo waa xijaabnahay soo anigan waxa weeye xijaaban maya ee saan xijaabkii maaye xijaabka sharcigaa qaado qiil bay la imaanaysa waa nagu adkaynaysaan waa xagge u fiirsa gabdhihii mu'minaadka aha oo aad leedahay waan ku dayanayaa ukhta almuslima balsay jawaabtoodu noqotay markay aayaduhu soo degeen aayadahan fii suurati nuur markay soo degeen caaisha radi allahu canha baa inoo caddaynaysa fima rawahu lbukhaariyu canha imaam lbukhaari baa ka warinaya wuxuu yihi qaalat waxay tihi yarxamu allahu ilaahay ha u naxariisto nisaa almuhaajiriin ay muhaajiriin aluwal asaabiqaat gabdhihii muhaajiraadkaa ilaahay ha u naxariisto wa fii riwaayati riwaayad kale waxay ahayd may waxay tihi lama anzala allahu ilaahay markuu soo dejiyey walyadribna bikhumurihina calaa juyuubihina markii ilaahay uu yidhi waxa weeye waa inay gabdhaha mu'minaadkaa ay asturaan madaxooda oo khimaarkii qaataan oo waxa weeye ay is-asturaan markii la yidhi ila xilligaa ka hor gabdhaha madaxu waa u qaawanaa oo waxa weeye ismay asturi jirin way iska socon jireen jaahiligii markay aayadahan marka soo degeen ayay waxay leedahay caaisha markay aayaddan soo degtay ayay gabar walba waxay samaysay shaqaqna waxay jeexjeexeen muruudahunna ay muruudku waxa waa jamcu mar waxa wey waa waa go-a go-ii ridaagoodii iyo dharkii ay xiraayeen go-ood mid walba go-eedii bay jeexjeexda ama go-ii ay markaa ku seexanaysa ha noqdo ama kii sariirta u saarna ha noqdo joodariga u saarna mid walba go-eedii bay u camiday oo intay kala jeexday waxa weye waxay ka dhigatay waxa weye khimaar ka dhigatay oo ged isku siiso madaxii ay qaris hay markaasay isku astureen haddaba marka gabadha muslimadda ah waxaa la rabaa inay saasoo kale ugu degdegto waxay leedahay caaisha fakhtamarna bihaa way isku astureen sifatulkhimaar marka waxay yidhahdeen culummadu sifadeedu waxa weeye ay in waxa weeye khimaarka horta madaxa la saaro khimaar waxaa la yidhahdaa wixii madaxa la saara baa la yidhahdaa marka madaxaa la saarayaa khimaarka markii khimaarkii madaxa la saaro dhowr nooc baa loo isticmaalaa marka midkan jilbaabka ka yar oo khimaarka ah isaga madaxa iyo koortaa lagu qariyaa jilbaabkana waa laga sii dambaysiyaa kore bay yidhaha culimadu haddaba marka khimaarku waa wixii madaxa la saaro adigu ama markaa intaad madaxa saadid oo koorta ka soo laalaadisid isdaba mari oo waxa weye labada dhinac u kala rid ama ha u kala ridin waxay leeyihiin marka sida xaafid ibnu xajar uu soo guurinayo qaala alfaraa wuxuu yihi waxay samayn jireen jaahiligii intay khimaarka koorta saaraan oo gadaal u laalaadiyaan ayay madaxana qaawin jireen gaadadan horena waa qaawin jireen ay macnaha xabadkii oo dhan bay muujin jireen waa sidii maanta hadda ay dad badan samaynayeen oo waxa weye dadkeennu ay ku daateen gabdhaheennu waxaad arkaysaa gabar baa soo qaadanaysaa biric ood wada garanaysaan akhawaati fillah markaasay shalmadda yartaa intay soo qaadato ayay waxay ka laalaadinaysaa dhabarka ayay gadaal u ridaysaa xabadkiina waa qaawan yahay markaasay gaadada muujinaysaa marka saasoo kale jaahiligii samayn jireen hiya hiya laa farqa haddaba markaa allihii subxaana qaadirkaa wuxuu amray arrintaa in la joojiyo oo gabadhu jirkeedoo dhan ay qariso walaa yubdiina ziinatahunna baa layidhi waxa weye ilaa libucuuratiina ama ilaa maa dahara minha waxay riwaayad kale ahayd oo waxa weye maaragtay caaisha radi allahu canha laga warinayo dumar baa u yimid waxa weye dumar ayaa u yimid ansaar ah markaasay waxay yidhaahdeen ilaahay ha u naxariisto nisaaa quraysh way ammaaneen nisaaa quraysh dumarkii quraysh bay ammaaneen gabdhihii ansaarta ahaa oo wanaagoodii sheegeen iyo diinta say ugu soo dadaaleen markaasay caaisha waxay tihi fadli iyo wanaag bay leeyihiin laakiin bay tihi weli ma arag bay tihi waxa weeye dumar uga degdeg badan dumarkii ansaarta waxa weeye kana iimaan fiican ugana degdeg badan awaamirta ilaahay isla markaba dumar fulinaya ayay ahaayeen aayaddaanaa soo degtay walyadribna bikhumurihina calaa juyuubihina bay tiri markaasay mid walba dharkeedii intay u camiday oo go-eedii ay kala jeexatay ayay gab isku siiyeen oo go-oodii isku soo duuduubeen markaasay salaadii nebiga la tukanayeen iyaga oo waxa weeye markay qur-aanku soo degay nin walba intuu noqday markii habeen buu qur-aanku soo degaalayay markaasay waxa weye nin walba intuu noqday xaaskiisii iyo gabadhiisii iyo dadkii qaraabadiisa ku dul akriyey mar alla markay maqleen salaadii subax waxay wada yimaadeen dumarkii iyagoo kulli wada xijaaban hay saasaa la rabaa marka gabadha mu'minada inay xijaabka ugu degdegto een ma aha inay waxa weeye dhowr sano hadba qiil la timaado oo hadba maalinba ay waxa weeye meel ka soo saarno oo maalinba mid fududayso qaar baa maanta soo baxay waa xijaaban nahay waxa weye waxaa la isku taagayaa dhar aad arkaysid oo waxa weeye kuwada dhegan oo aan wax qayma a lahayn oo aan xijaab ahayn baa lawada qaadanayaa markaasi waxay kuleeyihin soo annaga xijaaban haddaba gabdhaha muuminaadka waxaanu waxa weye aad iyo aada ugu boorinaynaa inay ilaahay ka cabsadaan oo khayrka qaataan inkastoo gabdhaha mu'minaadka oo muslimiinta oo weliba khaasatan gabdhaheena soomaalida ah oo weliba khaasatan gabdhaha qurbaha yimid oo xijaabnan xijaabka qaatay wanaag badan ayay waxa weeye iyo tusaale fiican bay u noqdeen qurbaha waayo gabdhaha soomaalida ah ka hor dadka muslimiinta oo qurbaha imaan jiray ma ay qaadan jirin xijaabka bal gabdhaha muslimiinta oo soomaalidaah markii la arkay dumar badan baa ku dayday khayr wanaagsan baad leedihiin akhawaati fillah ilaahay khayr hayda siiye laakiin waxaa la rabaa in lagu dadaalo waxaa dhici karta dadka qaarkood inay yidhaahdaan maanta waa kulayl ama waxa weeye xilligii samarkaa lagu jira qoraxdu waa kuushaay xijaab lama qaadan karo hay dad badan baa lagu taatiiriyey gabar yar oo waxa weye maaragtay baad arkaysaa iska qaawan adeer maxaad u xijaaban weyd adeer waa kulayl bay ku leedahay maanta qoraxdaa kulul hay haddaba gabadha muslimadaa aayaddan qur-aanka waa inay ku fekertaa qul naaru jahannama ashaddu xara naar ayaa ka kulayl badan maanta qoraxda aad arkaysid naar baa ka daran ukhtii fillah naar haddii lagu geliyo ayaa ka daran ukhtii fillah ee waa inaad ilaahay ka cabsataa gabar muslimadaa la weydiiyey baa la yidhi oo uu soo guurinayaa mualifku waxa weeye iskool dhiganaysay ayaa la weydiiyey oo waxa weeye kuwo gaalaa weydiiye markaasay ku jawaabtay oo tidhi kuwo suxufiyiina weydiiyada markaasay ku jawaabtay aayaddan qul naaru jahannama ashaddu xaram law kaanuu yaclamuun law kaanuu yafqahuun naar ayaa ka kulayl badan kulaylka ay maanta waxa weeye sheeganayaan haddaba gabadha mu'minadda waxaa la rabaa inay ku dadaasho oo aad iyo aad ay aayadahan iyo axaadiitan ugu waxa weye dhaqanta ayaa la rabaa haddaba xijaab xijaabka sharcigaa iyo waxa weeye shuruuddiisa iyo aadaabtiisana inay barato oo ku dadaasho inay la timaado xijaabkii sharciga ahaa oo diinta islaamka ayaa la rabaa akhawaati fillah ee lama rabo qofku inuu isaga jiro waxa weeye taqliidi waayo dad badan baad arkaysaa oo taqliidiya oo waxa weeye aan maaragtay dadkaan ka soo gaarnay keliya un waxa weeye maaragtay ku dhaqmaya lama rabo marka arrinta noocaasa bal waxaa la rabaa inay u qaadato xijaabkeeda iyo waxa weeye maaragtay diinteeda ugu dhaqanto in ilaahay ku waajibiyey ayna iska ilaaliso inay fitan ku dhacdo waayo hadday khilaafto wixii ilaahay ku waajibiyey rasuulkuna ku waajibiyey oo uu amray fitan bay ku dhacaysaa sidaa daraaddeed baa ilaahay inooga digay in nebiga la khilaafo falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim haddaba aynu iska ilaalinaa akhawaati fillah oo aad iyo aad uga digtoonaada inaad arrintaa ku dhacdaan aadna khilaaftaan nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu ida amrayo waayo nebigu wuxuu amray dumarku inay xijaabtaan oo xijaabkooda qaataan kuwa maanta idinku yeelaya xijaab la-aantana oo doonaya inay dumarka xijaabka ka dhigaanna waxay ugu yeerayaan oo doonayaan xumaan ee waxa weeye wax kale oo ay doonayaan ma jirto inay diinta ka dhex saaraan bay doonayaan oo kharibaan oo waxa weye markaa ay noqoto gabadhii badeeca waxa weeye suuqa lasoo dhigo oo aan wax qaymaa lahayn oo dharka lagu xayeysiiyo waad aragteen gabadhii waxa weeye waxaa la doonayaa in dharka lagu xayeysiiyo in raashinka lagu xayeysiiyo in waxa weeye suuqa badeeco laga dhigo quruxdeedii banaanka inta lasoo dhigo laga dhigto waxaan qiimo lahayn haddaba xijaabku shuruuduu leeyahay waxaana la rabaa gabadha muslimaddaha inay xijaabka shuruudaheedii ka soo baxdo shuruudihii xijaabka inay la timaado kitaab aad iyo aad u wanaagsan ayuu ka qoray sheikh alcalaama moxamed naasir diin alalbani raximah llah oo la yidhaahdo jilbaab almar'a almuslima gabadha muslimadda jilbaabkeeda min alkitaabi wasunna fi lkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnaha sideed shardi ayuu u dhigay shaykhu raximahullah sideed shardi buu u dhigay shardiga ugu horeeya gabar walba si fiican u faham waxaana jeclahay gabar walba inay qorato oo hadhow ay sideedaa shardi ka fiiriso waxa weeye dharka ay qaadanayso waxaan markaa ka hormarinaynaa aan u sheegaynaa jilbaabkani waa markaad banaanka u baxaysid iyo markii dee dad ajnabiga ay guriga kula joogaan laakiin markaad gurigaaga joogtid oo ama odagaaga la joogtid ama ilmahaagii ama dadkii maxaarimtaada ahaa dee markaa waxa weye xor baa tahay oo dharkii kale oo waxa weye iska caadigaabaad qaadan kartaa laakiin markaad gurigaaga banaanka uga baxaysid ama masaajid aad ama meel kale aad ama suuqa aad dharka aad qaadanaysid sideeddaa shardi ka fiiri sideeddaa shardi haddii laga helo markaa gabar xijaab qabtaa tahay oo jilbaaban oo mu'minadoo ilaahay ka cabsanaysa haddii sideeddaa shardi laga waayo kharaab baad ku socotaa ilaahay ka cabso halaag baad ku socotaa rabbigii subxaana qaadirkaa u toobadkeen dharkaagana hagaaji kow qodobka ugu horeeya waxa weeye an yakuna saatiran lijamiici badaniha ilaa wajhaha wa kafayha gabadha muslimaddaa dharkay qaadanayso waa inuu noqdaa mid jirkeeda oo dhan xifdiyaya min ra'sihaa ilaa qadamayha waxa weeye madaxa laga bilaabo timaheeda ugu sarreeya ilaa cagteeda cad oo ay dhulka dhigayso ciribteeda ugu hoosaysa waa inay qarisaa oo ayna waxba ka muujin ilaa waxaa loo ogol yahay alwajhu walkafayn wejiga iyo labada calaa calood baa loo ogol yahay bas walafdal sida wanaagsanna waxa weeye oo fadligiiyo wanaaggu ku jiro wejigana inay asturto oo waxay niqaabka qaadato laakiin niqaabku waajib ma aha indha shareerku waajib ma aha ee waa sunne iyo fadli sida waxa weye qowlka raajixa laakiin culammada qaar baa waajib ka dhigay haddaba qodobkaa hore waxa weeye inuu jirkaagoo dhan asturayo wejiga iyo labada kafayn mooye labo qodobka labaad waxa weeye wa an yakuna wa an laa yakuna inuuna noqonin ziinatan fi nafsihi waa inuuna noqonin marada aad qaadanaysid laftigeedu mara quruxa oo quruxda loo qaato waayo dharku waa kala duwan yihiin dharna waa caadi oo waa dhar caadi loo qaato dharna waa dhar qurux loo qaato dharka marka quruxda loo qaato oo waxa weeye loogu talagalay quruxda keliya oo lagu xaragoodo waa inuuna noqon waayo marka waa inuu mare caadiya noqdaa oo aan iyada laftigeedii indhuhu soo qabanayn oo dadka soo jiidanayn saddex waa inuuna noqon walaa shafaafan ay khafiifan waa inuuna noqon maro khafiifa sidii diricii aada qaadan jireen oo kale oo waxa weeye qofka cawradiisii iyo jirkiisii muujinaya waa inuuna noqon afar waxa weeye walaa dayiqan yasifu badanaha waa inuuna noqon mid ku dhegan oo ciriiriya oo waxa weeye jirkeedii muujinaya waad aragteen maanta dumar badan waxay qaadanayaan waa talbiis libliis gabar baad arkaysaa waxay soo qaadatay shaar yaroo ku dhegan waxay soo qaadatay khimaar yaroo ku dhegan oo intaan hore timaha keliya lagu qarinayo shaatigii ku dheganaa wuxuu sawirayaa jirkeedii oo dhan intaa waxa weeye shaatiga ay ku qabtay jirkeedi waa sawiran yihi taasiga haddaad horteeda waa muuqdaa gadaal waa sawiran yahay goonno yar bay qaadanaysaa iyadina waa ku sawiran yahi waa ku dhegan yahi inay dabran tahay baad moodaa waxaasi xijaab ma aha akhawaati fillah mar hadduu jirkaaga sawirayo oo ku dhegan yahay jirka ma aha waxa weeye xijaab waa inuu noqdaa fadfaadan ay macnaha mid waasica oo aan jirka ku dhegayni waa inuu noqdaa way qodobka ku xiga waxa weeye wa an laa yakuna mutaayiban mutayiban waa inuuna noqon mid la carfiyey diibkaad iska ilaalinaysaa markaad dhexaysid waxyaalaha casarka iyo barafuunka iyo unsi waxyaalaha iska ilaali markaad dhexaysid dharkaaga ka dheeraysi waa inuuna noqon mushaabihan lilibaasi rijaal waa inuuna noqon dharka ragga oo kale waa inuuna noqon surweel ha isku qaadanin oo ha isku qaadanin qamiis oo ha isku qaadanin waxa weye maaragtay cimaamadii ragga oo shaatigii ragga ha qaadanin oo waxa weye kabihii ragga ha qaadanin waxaasoo dhan iska ilaali dharka ragga oo banaanka uga mar waayo nebigu waa nacladay gabdhaha qaadanaya dharka ragga iyo ragga qaadanaya dharka dumarka waa nacladay nebigu waa inuuna noqon toddoba waa inuuna shabihin waxa weye libaasulkufaar dadka gaalada ah gabdhaha gaaladaa dharkooda ha qaadanin oo ha ku dayanin waayo man tashabaha biqowmin fa huwa minhum buu yihi nebigu waa inaad iska ilaalisaa qodobka sideedaad waxa weeye waa inuuna noqon thawbu shuhura mara dad caam ku yihiin sida maryaha diindiinta gaarka loogu qaatoo kale oo waxa weeye ruubaanta iyo ay qaataan kiniisadaha iyo macnaha maro gaara oo waxa weeye dad ay caam ku yihiin ha qaadanin maradaad waa inay noqotaa maro caadiya oo waxa weeye aad waxa weeye dadka muslimaan muslimiintao dhan qaataan oo aan gaar ahayn waa inay noqotaa gaalana ha ku dayanin oo dharkooda ha qaadanin haddaba gabar walbo muslimada waxaa ka rabnaa inay fiiriso dharkeeda ay ku labisanayso sideeddaa shardi ma ku sugan tahay nin walbo muslimana waxaa laga rabaa inuu ku dadaalo xaaskiisa iyo cidduu mas-uulka ka yahay inuu waxa weye arrintaa faro waayo ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waaliikum naara naar ka badbaadiyaa layna yidhi waxa weeye dumarkiina iyo ahalkiina naar ka badbaadiya oo waxa weye naarna waxaa looga badbaadin karaa in la amro oo ay ku dhaqanto diinta islaamka oo waxa weye ay qaadato dariiqii xaqa ahaa si kale naar loogama badbaadin karo nebiguna wuxuu yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati idinkoo dhan raaci baa tihiin ay mas-uul baa tihiin qof walbana aakhira waa la weydiinayaa wixii uu mas-uulka ka ahaa haddaba waxaynu u baahannahay markaa akhawaati fillaah inaynu ilaahay ka cabsanno oo aynu ku dadaalno in aynu la nimaadno wixii ilaahay inagu waajibiyey wixii ilaahay ina amray wixii ilaahay inaga reebayna aynu banaanka ka marno way hal qodob qodobkaan aan kusoo gebagabayneynaa insha allahu tabaaraka watacaala waxaa laga yaabaa inuu xoogaa dheeraado jayid insha allahu tabaaraka watacaala marka intaas ayaan ku joojinaynaa haddii rabeedmo qofkii markaa wax su-aala ka qaba ayaynu siinaynaa insha allah xoogaa wasubxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilah anta astafiruka waatub ilayk walxamdu lilah rabbi alcalamin